Hay'adda Akram Foundation ayaa maanta deeq dhar ciid ah gaarsiisay xarunta iskuulka carruurta agoonta ee degmada Boondere ee gobolka Banaadir. Carruurtan ayaa waxaa isugu jira agoon iyo rajjo kuwaas oo baahi weyn u qabay dhar ay ku ciidaan. Jawahir Barqab, Guddoomiyaha Haweenka Gobolka Banaadir ayaa ka warrameysa bixinta deeqda dharka ah oo loo soo wakiishay iyo sida ay u qaybisay.
Waxaa Ilaahay mahadiisa inay dadka Soomaaliyeed maanta marayaan annagoon is aqoonin annagoo waxba maaragta hayb isku fiirinaynin inaan farxadda iyo ciidda wada qaybsanayno haddaan shalay isdilnay hadday Soomaali shal kala tagtay maanta way isku damqanayaan way is ururinayaan waan is qaadanaynaa waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo aan kala maarmin hubaal dadka soo dhiiba lacagtan ama gartay dhallinyaradan in la ciidsiiyo waxay ka kooban yihiin dad Soomaaliyeed uma fiirinin deegaan iyo gobol uma fiirinin yaa kugu hayba waxay u fiiriyeen yaa mudan oo aad wax u gey kartaan waa uga mahad celinaynaa inaan annagana qaybinno deeqdii ay dadka saaxiibbadaada aad mas-uulka uga tahay Akram Foundation in wiilkayga Maxamed iyo aniga iyo tiimka inta ka shaqaynayay Astaan TV iyo gobolka Banaadir haddaan nahay dhammaan waxaan ka markhaati kacaynaa in gacan wanaagsan oo ammaana aad u soo dhiibteen gacantii la rabana inaan gaarsiinay allaahuma ballaqtu ilaah waad u jeeddaa waa agoon aabba ma leh waxaa ku jira carruur aan aabbana lahayn hooyana lahayn maama nuurta oo ah hooyo soomaaliyeed waxay suurto gelisay inay xaruntan gacanta ku haysay maamusho ku dhowaad kun iyo shan boqol oo gabdhood oo agoona waa boodhin qayb jiifay leedahay gabdhaha qaaraa seexda qaybna way baxaan maadaama ayna deeqin waxaa ku yaalla malcaamadii masaajidkii iyo qur-aankii xaafidul qur-aan gabdha ah hadda dhammeeyey dugsi sare ka baxay oo jaamacaddii aaday ayay soo barbaarisay nuurta waxaan leeyahay walaashay jasaakum allaahu khayr maanta waxaa maraysaa in dhallinyaradii soomaaliyeed ayagoo guruub guruuba ay ku imaanayaan ay leeyihiin carruurta ha ciidaan in lagula damqanaayo waxaa soo marta maalmo murugada kaliga ay kugu ahayd laakiin waxaan rabaa inaan runti u sheego dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga oo dhallinyarada soomaaliyeeda oo baraha bulshada ku mashquushan inay ku daydaan hay-addan akram ama waxaad awoodaan aad ku darsataan oo aad dhahdaan akram foundation waa hay-ad samafal ah oo aan dhaqaaladoon ahayn oo u adeegaysa shantii sanoo lasoo dhaafay agoonta kuwa derbiyada jiifo kuwa baahan hooyada danyartaa kuwa gablanka ah intaba way u soo dhiibaan jasaakum allahu khayraan leeyahay dhallinyaradana waxaan leeyahay ku dayda hay-addan akram foundation ku midooba qof walba dunida meeshaa ka joogtid hay-addan soo raadi oo adiga ka mid noqo oo ka mid noqo oo sadaqadaada ku darso